bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ku jirnay kutub طabaqaat inshaalla waxaan soo qaadanay macrifatu saxaaba guud ahaanna ciwaankan ku jirna wuxuu ahaa cilmu rijaal iyo sida loo baarayo oo rijaasha loo baxsinayo aطabaqaat tacriifkeeda waa soo marnay fanni walbana waxaan soo marnay inuu طabaqaad leeyahay muxadisiintu inay leeyihiin kutub laga alifa fi طabaqaat luqaweynta sidaasoo kale fuqahada fuqahadoo lasii kala qaadayo qolo walba ay madhabkooda si gaara ay u leeyihiin dabaqaad laakiin annaga qaybta naga qusayso waa maxay ruwaat ulxadiid dabaqaadka loo sameeyey dabaqaadka loo sameeyo loo alifay ruwaat ulxadiid qaybtaas waay qaybta annaga na qusaysa kutubta dabaqaadka laga alifay waxaa ka mid ah atabaqaat alkubraa atabaqaat alkubraa للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد كاتب الواقدي للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد markii la iska soo gaabinayo ibnu sacdaa la yidhaahdaa ibnu sacd macruuf uu ku yahay aطabaqaat libni sacdin waa macruuf kitaabkanna waa kitaab maطbuuc ah maktabada caamkan waa yaala wuxuu ku jamciyey ibn sacd raximah اllah kitaabkan taraajim الصaxaaba wالtaabiciin waman bacdahum ilaa zamanihi ilaa zamankiisa laga soo gaaro taraajim aلصaxaaba wالtaabiciin waman bacdahum ilaa zamanihi raximah اllah wuxuuna u qeybiyey kitaabkiisa dhowr qaybood dabaqaadka waa soo marnay waxa dabaqaad la yidhaahdo laakiin hay-adoo haddana dabaqaad ku socdaan ayuu dhayr qoobeed u qeybiyo kitaabkiisa qeybta koowaad wuxuu ka dhigay asiira nabawiya siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam buu uga hadlayaa dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xaaladihii kala duwanaa ee nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam fii dacwatihi iyo ghasawaadkii iyo duulaamadii nebiga uu galay calayhi salaatu wasalaam ayuu uga hadlaya calaa kulli xaal qeybta hore waa maxay waa asiira nabawiya markii lasoo duuduubo qaybta labaad waa abaqaat asaxaaba qaybta labaad waa abaqaat asaxaaba dabaqaat asaxaaba ayagana waa sii kala qaaday asagoo markaa u ictibaarinaya biictibaari saabiqatihim fi lislaam sidai uu kala horreeyeen islaamnimada ayuu u qeybiyeen wuxuuna u qeybiyey ilaa khamsi abaqaat shan dabaqu ka dhigay qasamahum biictibaari masaabiqatihim fi lislaam wa fadlihim ilaa khamsi abaqaat shan abaqa ayuu ka dhigay aabaqat اluulaa man shahida badran min almuhaajiriina walansaar aabaqat اluulaa man shahida badran min almuhaajiriina walansaar aabaqat اthaaniya man lahum islaamun qadiim man lahum islaamu qadiim ولم يشهدوا بدرا ومن شهد أحدا الطبقة الثالثة من أسلم بعد أحد وقبل فتح مكة من أسلم بعد أحد وقبل فتح مكة الطبقة الرابعة مسلمة الفتح الطبقة الرابعة مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح الطبقة الخامسة من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحداث الأسنان مثل الحسن والحسين مثل الحسن والحuسeين وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عabاس شhantaas dabqo wuxuu u qeybiyey صaxaabada صaxaabada dabqada koowaad ayuu ka dhigay man شhahida badrا min الmuhaaجiriina والأnصاar صaxaabadii dagaalka beder ka qayb gashay muhaajiriin iyo ansaar iskugu jira laakiin waxaa shardiya inuu beder ka qayb galay qeybta koowaad dabqada koowaad waa dabqada labaad waa man lahum islaamu qadiim islaamnimadoodaa horreysay waa min asaabiqiina alawaliin uu ka mid yahay walam yashhaduu badran badarna ma xaadirin qaybtaas iyo waman shahida uxudan dadkii uxud xaadiray waa israaciyey hal qayb uu ka dhigay kuwa islaamnimo qadiima lahaa ee aan bader xaadirin iyo kuwii uxud xaadiray waa israaciyeen kuwa waxaa jiri kara kuwa islaamnimo qadiima lahaa baderna aan xaadirin uxudna aan xaadirin dabaqadaanu ku daraya hadduu islaam qadiima leeyahay macnaha hadduu ka mid yahay min asaabiqiina alawaliin qaybta saddexaad wuxuu yidhi waa man wuxuu ka dhigay man aslama bacda uxud qofkii islaamay dagaalkii uxud kadib wa qabla fatxi makata iyo intaana maka la furan ka hor maka intaan la furan ka hor ayuu islaamay dagaalkii uxud kadibna wuu yani islaamnimadiis waxay u dhexaysay dagaalkii uxud iyo fatxu maka qaybta afaraad wuxuu ka dhigay muslimat lfatxi dadkii islaamay maalinkii maka la furtay waman aslama bacda alfatxi iyo fatxu maka kadib dadkii soo islaamay kuwaasi waa kuwa dambeeyey waa islaamnimadoodu dambeysay qaybta shanaadna wuxuu ka dhigay man tuwufiya rasuulu llahi sal ly slam wuxuu ka dhigay ciddii nebiga la oofsaday calayh salaatu wasalaam wahum axdaathu lasnaan ayagoo da-doodu yar tahay dadkii nebiga markii la oofsanayay cumrigoodu yaraa oo ilmo yar ahaa ayuu qaybtan shanaad ka dhigay tusaalena waxaa u ah xasan iyo xuseen cabdullahi bni zubayr cabdullahi bni cabaas way yaryaraayeen markuu nebigu dhimanayo calayhi salaatu wasalaam qaybta shanaad ayuu qoladaani geliyey dabaqaadkaas shanta muxuu u qeybiyey asaxaaba shalay waxaan soo marnay magaca dabaqaad marna markii dhan laga fiiriyana inay hal dabaqa saxaabada yihiin markii dhan kale laga fiiriyana inay dabaqaad yihiin markii laga hadlayo saxaabada guud ahaan hal dabaquu geliyaa la dhihi karaa waa adabaqat luulaa laakiin adabaqat luulaa waxaa ka dhashay dabaqaad ayagoo dabaqadii koowaada markii siirada nebiga laga soo tagay alay slat slam waa dabaqadii koowaad haddana maca daalika dabaqaad oo ka dhigay asagoo markaa fiirinaya siday u kala fadli badan yihiin guud ahaan markii si jumlaha saxaabada loo kala fadilayo waxaa la yihahdaa ahlu badrina u fadli badan wuxuuna ku bilaabay ahlu badrin dadkii dagaalkii beder ka qayb galay tartiibtaasuu ku waday kitaabkiisa atabaqaat lkubraa waana kitaabka ugu weyn ee laga alifo fi tabaqaat waa akbaru kitaabin fi tabaqaat atabaqaat alkubraa libni sacad qaybta saddexaad wuxuu ka dhigay dabaqaatu man bacda asaxaaba dabaqaadka dadkii saxaabada ka dambeeyey ilaa zamankiisa laga soo gaaro ilaa zamankiisa laga yimaado dabaqa dabaquu ku waday saxaabada taabiciina ku xigta soo maa taabiciinna atbaacu taabiciin baa ku xiga sidaasuu kusoo waday ilaa zamanka asiga uu noolaa uu ku yimid kutubta laga alifay fi dabaqaat waxaa ka mid ah dabaqaat alxufaad ama tadkirat alxufaad للإمام الذهبي رحمه الله kitaabkan sida cinwaankiisa ka muuqata ma ahan طabaqaad caama sida طabaqaadka ibnu sacdi oo kale waa طabaqaad khaasa muxuu gaar ku yahay alxufaad wuxuuna ugu talagalay alimaamu الذahabi raximah اllah inuu kitaabkaasi uga tarjumeeyo oo ugu taariikheeyo a'imada iska leh aljarx wالtacdiil a'imaة اlxadiiث ee looga dambeeyo jarxiga iyo tacdiilka inuu ayaga u tarjumayo u taariikheeyo ragga xufaadda ah ee ahlulxadiidka ah ee aqwaashoodu ay tahay muctabara fi ljarxi waatacdiil ayuu ugu talagalay inuu ugu tarjameeyo kitaabkaas tadkirat lxufaad culamo fara badanuuna sheegayaa ilaa zamanihi laga soo gaaro culamo fara badanuu ugu tarjamaynaya kitaabkiisa muqadimada kitaabka wuxuu yidhi dahabi raximah llah hadihi tadkiraة basmaaءi mucadili xamalaة اlcilmi الnabowi haadihi tadkirat waa tadkira manaa waa isxasuusin waa oo la isxasuusinayo biasmaaءi mucadili xamalaة اlcilmi magacyada kuwa tacdiiliya xamalaة اlcilmiga xamalaة اlcilmi waa ruwaadda xadiidka kuwa tacdiiliya magacyadooda mucadili xamalat اlcilmi الnabowi kuwa tacdiiliya xamalat lcilmiga cilmiga nebiga calayh isalaatu wasalaam dadka ximbaaray ragga tacdiiliya magacyadooda waman yurjacu iyo ciddii loo noqdo ilaa ijtihaadihim ijtihaadkooda loo noqdo fi اtawhiiqi waاtadciifi tawhiiqa iyo watadciifi daciifinta watasxiixi iyo tasxiixinta iyo watasyiifi iyo tasyiif atasyiif waxaa la ihahdaa macnaha waxaan jirin oo musayafa macnaha waa wax bugahon jirin axaadiidta saxiixada ah kuwaan saxiixada ahaynee liita ragga kala saara wey oo loo noqdo aqwaashooda iyo ijtihaadaadkooda muqadimada muxuu noogu sheegay wuxuu muqadimada noogu sheegay ragga u tarjumaynayo inay yihiin ahlulxadiid ee marjica u ah fi اtawhiiqi waاtajriix marka wax la tacdiilinayo ama wax la jarxinayo yaa wax jarxinaya cid walba miyaa wax iska jarxisa maya qof walbana wax ma tacdiiliyo dad waxaa jira aan tacdiilkoodana la aqbalin tajriixoodana aan la aqbalaynin laakiin raggan waa raggi loo noqon lahaa waa a'imat lislaam sida labada sufyaan imaamu maalik imaamu shaafici dadka la mida ilaa zamankiisa laga yimaado shaykhulislaam ibnu taymiya ka mida ragga u tarjumaynaayo ibnu xasm baa ka mida culimo badan oo u tarjumaynaya oo fara badan laakiin siduu sheegaba waa dadka loo noqdo ijtihaadaadkooda fi اtawhiiqi waاtadciif dadkaasu ugu tarjumaynaya kitaabkiisa marka dabaqaadkiisa waa mid khaasa wuxuu ku saabsan yahay ahlulxadiid waana kitaab faa'iido badan taraajimta iyo taariikhda culummadaas qofkii raba inuu akhristo meelaha ugu noqonayu ka mid yahay meelaha loogu noqonayuu ka mid yahay qaybtaasi waxaan uga gudbaynaa dabaqaadka kutubta laga alifay ruwaat اlxadiid ama rijaal اlxadiid laba qaybooday u qaybsamaan markaan kasoo gudbino qaybta dabaqaadka qaybaha kalen dabaqaadka ahayn laba qaybooday u qaybsamaan kutubu rijaali اlxadiid yani waaan taraajumu rijaali اlxadiid cumuuman aima u tarjamaynaysa kutub ku saabsan taraajumu rijaali اlxadiid ama ruwaati اlxadiid cumuuman oo aan ku gaar yeelaynin kitaab khaasa wuxuu u tarjumaynayaa ragga ruwaadda ah ee xaadiidta wariya cumuuman asoon ku khaas yeelaynin kitaab mucayana rujaashiisa qaybta kalena waa kutubo loogu talagalay in loogu tarjumeeyo ruwaadda ama rijaasha kutubo mucayana masalan rijaalu lbukhaari rijaalu muslim rijaalu kutubi sita macnaheedu waxa waaye kitaabkaasi kutubi sita rijaashiisa ninkii ka baxsan oo ruwaatulxadiid ka mida u taariikhayn maayaan wax tarjamaan u sheegi maayaan marka waa kutub si khaasa uga tarjumaynaysa kutub mucayana ah rijaashooda iyo kutub si cumuumana ugu tarjumaynaysa rijaalulxadiid labadaas qaybood waa mafhuum soo maaha qaybta koowaad oo cumuuman wax uga tarjumaynaysa waxaa ka mid ah kutubta laga alifay ataariikhu alkabiir lilimaami albukhaari raximah اllah wuxuuna u tartiibiyey kitaabkiisa calaa xuruufi lmucjam laga bilaabo hamzada ila alyaa hamzuu ka bilaaba ila lyaa buu ku dhammaanaya calaa xuruufi lmucjam buu u tartiibiyey kitaabkiisa wuxuuna yidhi imaamu lbukhaari fii muqadimati kitaabihi asagoo ka hadlaya manhajkiisa fi lkitaab haadihi alasaami wuxuu yidhi magacyadan haadihi alasaami wadactu calaa alif batatha magacyadan waxaan u dhigay buu yihi u dejiyey calaa alif batatha xuruuftii u sheegayaa wa inamaa budi'a waxaa loogu bilaabay buu yihi bimuxamedin moxamed waxaa loogu bilaabay min beyni xuruuf alif batatha lixaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam kitaabkan xuruufulmucjam uu ku socdaa sida hadda uu sheegay laakiin wuxuu ka saaray ama uu ka soo istisnooday magaca moxameda magaca moxamed ayuu ku bilaabayaa kitaabka magacyada magaca ugu horeeya waa moxamed magacyada kale laakiin calaa xuruufilmucjam uu ku waday wuxuu kuu cilaynayaa sababta magaca moxamed oo ugu bilaabay asoo ballan qaaday inuu alif batatha ku wadayo ila moxamed meesha u gelaya waa almiin sida caadiga ah wuxuu yidhi inamaa budi'a bimuxamedin waxaa moxamed loogu bilaabay min beyni xuruufi alif batatha xuruuftaasi dhexdeed waxaa moxamed loogu bilowday lixaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam xaaladda nebiga calayh isalaatu wasalaam darteed lianna ismahu maxaa yeele magaca nebiga calayhi salaatu wasalaam muxamedun waa muxamed fa idaa faraqa min almuxamediin hadduu muxamedyada ka faaruqo ibtudia waxaa lagu bilowday fi lalifi alif haddii fa idaa furiqa yani haddii laga faaruqo haddii laga faaruqo faidaa furiqa min almuxamadiin ibtudia waxaa lagu bilowday fi lalifi uma albaaha uma ataa uma athaa uma yuntaha biha ilaa aakhiri xuruufi alif ba ta tha wahiya yaa wahiya yaa waxaa kadib lagula dhammaanayaa buu yidhi sida sidaas loogu wado ilaa aakhiri xuruufi alif ba ta tha xuruuftaas aakhirkeeda wahiya xuruuftaas aakhirkeeduna waxa waaye yaa yani alyaa ya-da waaye taa marka maxameda laga soo reebay sababtuna waa xaalka nebiga alay slat slam macnaha waa sharfid magaca nebiga la sharfayo waxa maxamed loogu bilowday walmiimu miimtuna taji-uka way ku imaanaysaa buu yidhi fii mowdicihaa meesheeday kugu imaanaysaa haddii moxamed lasoo hormariyey miim oo dhan aan lasoo hormariyey maahan miimku meesheeday kugu imaanaysaa buu magacyada kale miim ka bilowda booskii miimkaad ugu tegaysaa walmiimu taji-uka fii mowdicihaa miimtu way ku imaanaysaa fii mowdicihaa booskeeday kugu imaanay wuxuu diidayaa haddii maxamed lasoo hormariyo inaad istiraahdo miim oo dhanaa lasoo hormariyey wuxuu le arrintu sidaa maahan magaca moxamed keliya loo soo hormariyey xaalka nebiga calayh isalaatu wasalaam dartii amaa magacyada kale moxamed ka miim ka bilaawda sida mubaarak iyo wixii la mid ah waxay kugu imaanayaan fi lmiim uma haa-ulaa'i almuxamaduun kadib wuxuu yidhi muxamadiintan calaa alif ba ta tha calaa aabaaihim calaa asmaa'i aabaa'ihim alif ba ta tha ayay ku imaanayaan calaa asmaa'i aabaa'ihim magacyada aabbayaashood wuxuu ku leeyahay moxamedyadu aabbayaashood waxay u tartiibsan yihiin magacyadooda calaa alif ba ta tha maanaa xuruufta mucjam ay u tartiibsan yihiin moxamed ibnu axmed moxamed ibnu abshir moxamed ibnu kada saasay ku wadaayaan yacni ayagoo ku socda xuruuftii xuruuf lmucjam ahayd liannahaa qad ka suurad maxaa yeelay moxamediya waa bateen magacan hadda maadaama nebi maxamed magaciisu yahay calayh isalaatu wasalaam dadka muslimiinta aaday u jecel yihiin lidaalika magacan dadka lagu magacaabaa waa tiro badan yihiin liannahaa qad kahurat maxaa yeelay way badatay buu yihi moxamedyadu taasaa waxay keenta buu leeyahy inaan aabbayaasha xuruufulmucjam ku wadno maadaama magacu badan yahay in aabbayaashii la tartiibiyo ilaa naxwu min casharati asmaa ilaa toban magac oo kale mooyaane toban magacoo maxamedya ayaga magacyada aabbayaashood laguma tartiibin fainahaa ayadu laysad calaa fainahaa laysad calaa alif ba ta tha liannahum min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam tobankan saxaabada nebigay ka mid yihin buu yiri alayh isalaatu wasalaam liannahum min asxaabi الnabiy salى اllahu alayh wasalam laba tanbiihu marka halkan ku sheegay oo laga soo reebay tartiibtii labada arrin uu noo sheegay waa maxay muxamedyo waa la soo reebay waxaa kaloo lasoo reebay magacyadii aabbaha ee aabbayaasha ee tartiibta ku socday rag magacyadoodu muxamed yahay oo waxaa jira haddana aan tartiib loo fiirin oo la hormariyey magacyada aabbayaasha tartiib looma fiirin magacooda waa maxamed laakiin magacyada aabbayaashooda tartiib looma fiirin waa la hormariyey sababta loo hormariyey waa maxay liannahum min asxaabi اnabiy sala allahu alay wasalam waana qadar toban magac iyo meelaha la eg qadar badan maaha labadaa markii laga reebo kitaabku wuxuu ku socdaa calaa xuruufi lmucjam magaca iyo magaca aabbaha intaba magaca raawiga iyo magaca aabbaha intaba calaa xuruufi lmucjam uu ku socdaa kitaabka noocaas oo kalea markaad raawi uga baahato ma dhib badnaa mararka qaar haddii qofku uu wax akhriska la qabsado xataa xuruufulmucjamka xarafka maalan caynka ama miimka mujalladku ku jira u qiyaasi karaa asoon kitaabka kala firin oo mujaladaad badan waa sii qiyaasi kartaa mujalladka caynka uu ku imaan karo ama midka miimka uu ku imaan karo haddii aad qaladana uu midka agdhowan buu noqonayaa aduu xarafkaasaad raadinaysaa magacaa raadina hadduu moxamed yahay moxamedyana badan yihiin sida hadda imaam albukhaari sheegay raximah ullah maxaa kuu sahlaya moxamedkaa rabtid inaad hesho ina ayahiisaad fiirina hadduu yahay maalan moxamed ibnu axmed waxaa fiirinaysaa moxamed oo hamza ay ku xigto waa almiim maca alhamza yihahdaa markaan oo kale almiim maca alhamza waxay ka wadaa magaca moxamed oo ka bilowda hamza anaad gadaal ka raacaysa oo magaca kale hamze ka bilaabmaya hadduu ba ka bilowdo almiim maca albaa ba-daad ka fiirinaysaa waxay kuu sahlaysaa marka magacu hadduu badan yahay inaad si sahla magacaad rabto uga dhexesho waayo kitaabka labaad oo caamka ah oo rijaasha cumuuman ka hadlaya waa kitaab aada u faa'iido badanoo waxaa la yidhahdaa aljarxu watacdiil waxaa iskale ibn abi xaatim raximah اllah cabdiraxmaan ibni muxamed ibni idriis ibn abi xaatim magaciisa waxaa la yihahdaa cabdiraxmaan ibni muxamed ibni idriis aabihiis abu xaatim waxaa la yihahdaa muxamed ibni idriis ibn abi xaatim kitaabkiisa aljarxu watacdiil ciwaankaad ka dareemaysaa wuxuu ku saabsan yahay in wax la jarxiyo waxna la tacdiiliyo ku saabsan yahay oo ruwaat ruwaatulxadiida laga hadlayaa xamalat lxadiid kuwa tacdiil mudanna waa la tacdiilinaya wax kuwii jarxi mudanna waa la jarxinaya kitaabkan dariiqadiisa xagga xuruufta iyo tartiibta waa dariiqat lbukhaari calaa xuruuf lmucjam ayuu ku tartiibsan yahay waana kitaab aada iyo aada u faa'iido badan wuxuu kuu sheegayaa magaca raawiga magaca raawiga aabihii kunyada raawiga nasabka raawiga iyo shuyuukhda raawiga intiisa intooda mashhuurka ah ee caanka ah iyo ardadiisa kuwa ugu caansan raawiga ardadiisa inta ugu caansan iyo shuyuukhdiisa inta ugu caansan ugu mashhuursan marka halkaa waxaa ka helaysaa magaca iyo magaca aabihii iyo nisbatu raawi raawiga nisbadiisa kunyatu raawi wuxuu ku kaloo ku sheegaya kunyada raawiga ashharu shuyuukhi raawi kuwa ugu caansan shuyuukhda raawiga ashharu talaamiidi raawi ardadiisa kuwa ugu caansan laakiin dariiqadou kugu sheegaya ma wuxuu ku dhahayaa min shuyuukhihi fulaan ibnu fulaan ma ahan saas wuxuu ku leeyahay rawaa can fulaan wa can fulaan wa can fulaan haddaad maqasho can fulaan hadda sheekhiisa waa ninku ka warinayo waa sheekhiisii wuxuu kaloo ku leeyahy wa rawaa canhu fulaan asigana hebelaa ka wariyay hebelka asiga ka warinaya muxuu ka mid yahay waa min talaamiidihi waa ardadiisii ninkuu ka qaatayna waa sheekhiisii ninka asiga ka qaatayna waa ardaygiisa kitaabkan wuxuu u sameeyey ibn abi xaatim muqadima muqadimadaasi fawaa'id badanaa ku jirta muqadimo dheeruu leeyahay muqadimadaasi in badanoo ka mida wuxuu uga tarjumaynayaa a'immat alxadiid ee caanka ah ee ku ku caanbaxday cilmu alxadiid macruufiinta ah wuxuu ku bilaabayaa tarjamada imaam maalik raximah ullah maaligu wuxuu u tarjumaynayaa tarjamo aada iyo aada u faahfaahsan oo dhan walba taabanaysa dhalashadiisa waxbarashadiisa noloshiisa ammaantii culummadu ay ammaaneen meelihii uu tegay taariikh dheer u taariikhaynaya wuxuu kaloo u taariikhaynayaa sufyaan ibnu cuyeyna wuxuu u taariikhaynayaa sufyaan athawri wuxuu u taariikhaynayaa muqadimadaasi aabbihiis abu zurca abu xaatim iyo abtigiis abu zurca abu zurca iyo abu xaatim abu xaatimna hadda waa aabihii abu zurcana abti uu ahayo hooyadii uu la dhashay ilaa aabbihii uu ka yimaad a'imo fara badanoo mashhuuriin uu u taariikhaynaya waxaa inta badan kitaabkaas markaad tagto aad ku arkaysaa inta badan wuxuu ka soo naqlinayaa jarxu ruwaah ama tacdiilu ruwaah aabbihiis iyo abu zurca wa sa'altu abii wa abaa zurca waa ku badan tahay waxaan weydiiyey aabbahaya abu zurcaan weydiiyey aabbahaya abu zurca waxay ugu yidhaahdeen aaday ugu badan tahay kitaabkiisa maxaa yeele labadoodu aada uga faa'iidaystay cilmiga wuxuu ka ximbaaray aabbihii iyo abtigiisa labadooduna hadda waxay ka mid yihiin min kibaari almuxadisiin min kibaari xufaadi alxadiiday ka mid yihiin aabbihiisi abtigii labaduba qaybtaasi marka waa qaybta kutubta sida cumuuman loogu tarjumaynayo ruwaadda waxaa soo haray kutubta ku saabsan taraajum khaasa ruwaadda in loo tarjumeeyo bimacnaa taraajim ku gaara rijaal axaadiistoodu ay ku sugan yihiin kutub mucayana kutuba gaara waxaa ka mid a kutubtaasi kitaab la yidhaahdo alkamaal fi asmaa'i الrijaal alkamaal fi asmaa'i الrijaal alkamaal fi asmaa'i الrijaal waxaa iska leh lilxaafid cabdilgani almaqdasi raximah اllah saaxibu cumdat اlaxkaam saaxibu cumdat alaxkaam wuxuu ka mid yahay min culamaءi اlxadiid kitaabkaasuu alifay alkamaal fi asmaaءi الrijaal kitaabkan rijaashiisu ee uu u tarjamaynayo cabdilgani almaqdasi raximah اllah waxaa way waa rijaalu kutub الsita tarjamada kitaabkan ama taraajimta wax u tarjameen waxay khaas ku tahay rijaalu kutub الsita kutub sita rijaashooda kutub sita hadda waa macruuf kutub sita rijaashooda ayuu khaas ku yahay macnaheedu waxa waaye raawiga ka mida min ruwaati اlxadiid ee aimatu asxaabu kutubi sita aysan xadiidkoosa xadiidkiisa aysan ku sheegeen fi kutubi sita uma tarjumaynaayo shaqo kuma laha mana ka raadinaysid marka horeba raawigan haddaysan u warin asxaabu kutubi sita u tarjumayn maayo laakiin hadduu ku jiro fi lkutubi sita hadduu doono mid ka mid ah ha ku jiro ama dhammaantood ha ku wada jiro waa u tarjamaynaya kutubu sita marka rijaashooda halkaana laga raadiya asigii kitaabkan marka alkamaal shaqo badanaa laga sii qabtay intaa loogama harin markuu cabdilqani almaqdasi raximah ullah kitaabkan alifay culimmadu aaday ula dhaceen wayna daneeyeen kitaabkan inay soo ikhtisaariyaan inay dib u habeyn ku sameeyaan markay arkeen faa'iidada uu leeyahay aymo fara badanaa ka shaqaysay waxaa ka mid ah alimaamu almizi raximah ullah markaasuu wuxuu alifay tahdiib lkamaal tahdiib lkamaal tahdiib muxuu u yahay iyo dib u habeyn alkamaal licabdilqani almaqdasi kitaabkaasuu kasoo ikhtisaariyey dib u habeen buu ku sameeyey waxyaabo ziyaadaada uu ku daray wuxuu u bixiyey tahdiib lkamaal fi asmaa'i rijaal kitaabka marka mizi tahdiib lkamaal waa kitaab aada iyo aada u faa'iido badan marjicna u ah fii taraajimi rijaali kutubi sita taraajimta iyo taariikhda loo taariikheynayo rijaal kutubi sita marjic buu yahay dariiqada uu ku socday almizi kitaabkiisa xagga tartiibta waa tartiibu xuruufi waa calaa mucjami alxuruuf mucjamkiisu yani calaa mucjam alxuruuf uu ku socdaa calaa xuruufi lmucjam ayuu u tartiibiyey calaa xuruufi lmucjam waa alif ka bilaabmaysa ya ku dhammaanaysa mar walbana dariiqadooda waxa waaye in kunyooyinka dib loo dhigo asalka saas wey alkunaa dibay u dhigaan kadib maxay ku xijiyaan annisaa magacyada dumarka waxay ku xijinayaan magacyan kunyooyinka dumarka caanka ku ah kunyada dariiqadaasay ku wadaan kitaabkan marka almizi raximahullah calaa xuruufi lmucjam ayuu ku socdaa laakiin waxyaabahu uga hadlay waa waxyaaba fara badan dariiqadiisa waxa waaye marka koowaad wuxuu u tarjumaynayaa sidaan hore u sheegnay rijaal kutub sita macnaheeda nin kale ha ka raadinin kitaabkaasi ninaan ruwaaddaasi ka mid ahayn laga raadin maayo wuxuuna samaynayaa uu u ramsinayaa fii kulli tarjama rumuusu u sameeyey rumuusdaasi waxay ku saabsan tahay kutubta ama alkutubu sita rumuustoodii waayo raawigan markuu magaciisa sheegaya waxaa ka horeeya ramziyaa ka horeeya ramzigaasi ka horeeya wuxuu ku saabsan yahay kitaabka soo saaray ninkan xadiidkiisa hadduu raawigaani ka mid yahay min rijaali albukhaari keliya muxuu u ramsinayaa khaa u ramsinaya macnaheedu waxa waa raawigan waa min rijaali albukhaari hadduu yahay raawigaani min rijaali albukhaari wa muslim hadduu ka mid yahay kha iyo miim ayuu isdaba dhigayaa hadduu ka mid yahay min rijaali اlbukhaari wa muslim wa sunani abi daawuud labadii hore muxuu raacinayaa da- buu raacinayaa saasuu ku wadayaa xuruuftaas rumuusta uu qorayaa kadib raawiga magaciisaa ku xiga raawi walbana sidaasuu ku samaynaya tarjamo walba uu raawi u tarjamaynayo wuxuu ku sheegaa shuyuukhu raawi iyo talaamiidu raawi wuxuuna isku dayaa inuu koobo waa isku dayaa macnaheeda fii nafsi اlamri mar walba waa koobaa maaha laakiin wuxuu isku dayaa inuu koobo walidaalika kitaabka waxyaabaha weyneynaya waxaa ka mid ah wuxuu aada ugu dheeraadaa ardayga raawiga ardada raawiga iyo shuyuukhda raawiga inuu wada sheego isku dayayaa mararka qaar dhowr safxay qaadanaysaa tirintooda oo leeyahay raawigan wuxuu ka furiyay can fulaan can fulaan can fulaan can fulaan raggaaso dhan uu ka wariyay raggaas shuyuukhda uu ka wariyey markuu sheegayana magacyadooda calaa xuruufi ilmucjam uu ku tartiibina shuyuukhda laftirkooda markuu sheegaya calaa xuruufi ilmucjam uu ku tartiibina wuxuu leeyahay rawaa can axmed wa anas saas markuu hamzada ka dhammaado ba uu ku xujinaya markuu ba'da ka dhammaado ta uu ku xujinaya saasuu ku wada ilaa ya uu ka tago shuyuuqdii saas u tartiibina ardadiina sidaasoo kale u tartiibina markuu shuyuukhda dhammeeyo ayuu leeyahay asigana waxaa ka wariyey fulaan iyo fulaan iyo fulaan asoo xuruufulmucjam ayagana ku wadaaya ardada ilaa uu yaa ku gaaro shiikha marka aada rabtid maalan inuu ka mid yahay shuyuukhdiisa haddaad rabtid inaad ogaato shiikha aad shuyuukhdiisa ka midana uu ya ka bilowdo magaciisa ha isku daalinin inaad shuyuukhdan oo dhan soo akhriso xaggee ka raadinaysaa ya-daad tegaysaa meesh meelaha meelaha ugu dambeeyaad ka fiirinaysaa ya-dii laftirkeeda ayaa kala horeysa yuusuf iyo yaxya waa kala horeeya yuusuf yaxya ayaa horeeya yaxyaa horeeya haddaa yaxya raadinaysid yuusuf meelaha dambe waa yaxyaad hore usoo baxaysaa adoo ya-dii haddana ku socda waxyaabaha kitaabkan laga faa'iido waxaa ka mid a dariiqadan waxaa lagu ogaadaa raawiga cidda uu wax ka wariyey waxaa kaloo lagu ogaadaa mararka qaar haddii sanadka aad ku aragto raawi magaciisa la sheegay oo aan wax magaca wax nisbaa la socon ee aada istiraahda ma hebela mase waa hebel maalan laba magac waayo ama ruwaad badanoo magacaas lahaa jirta waana kala sooci weysay maxaa ku kala garanaysaa shuyuukhdooda iyo ardadooda adoo sanadka fiirinaya raawigan aada adiga garaweysay midka uu yahay shiikhiisaa fiirine magacaan markaa qaadato rabbigii wax lahaayaa kuu soo baxaya soo maaha mid walba shiikhiisaad fiirinaysaa hadday shiikha isku waafaqaan mararka qaar waxaa dhici karta inay shiikha isku waafaqaan qaarkood xaggee u noqonaysaa ardayga ardada haddana fiirinaysaa xagga ardada haddana ka fiirinaysaa marka kitaabkan meelaha loola noqdo wax lagu kala saxdo oo lagu kala xaqiiqsaduu ka mid yahay qawaaciddan la leeyahay idaa rawaa fulaan can fulaan fa huwa fulaan qawaacidda meelaha laga aruuriyey ama laga keenay kitaabkan waa ka mid wuxuuna uga mid noqonayaa waa duruuqdan uu maray shuyuukhda raawiga iyo ardada raawiga uu aada u daneeyey inuu jamciyo kitaabkan asiga laftarkiisa waa lasii ikhtisaariyey dahabiyaa ikhtisaariyey xaafid ibnu xajaraa ikhtisaariyey ikhtisaaraad badanna laga sameeyey addahabi raximah اllah تذhيب التhdيب kitaab la yihaaho alifay تdhيib التhdيib تdhيib التhdيib iyo kitaab kalu u bixiyay alكاashif في macrifaة man lahu riwاayة fi اlkutb الستة alكاashif fي macrifaةi man lahu riwاayة fi اlkutb الستة labadaa kitaabba waxaa iska le الذahaبي raximah الlah midka dambe waa mukhtasar aada u mukhtasar u yahay alكاashif kan horaa weyn labadooda labadaba xagu ka soo ikhtisaariyey min tahdiib اlkamaal waxaa kaloo soo ikhtisaariyey kitaabkan tahdiib اlkamaal alxaafid ibn xajar wuxuuna u bixiyey tahdiibu tahdiib tahdiib atahdiib asigana waa mukhtasar wuxuuna kitaabkii tahdiib اlkamaal ahaa uu ka xadfay saddex meelood markii loo qeybiyo meel ka mid uu xadfay saddex meelood meel ka mida ayuu iska xadfay xaafid ibn xajar kitaabkii uu lahaa almizi raximah اllah asagoo markaa ujeedadiisu ay tahay alikhtisaar waxyaabana waa ku siyaadiyey oo aan badnayn shuyuukhdii iyo talaamiiddii uu tirinayay mizina wuu soo yareeyo wuu soo koobo ruwaad almizi raximah اllah uus jarxi iyo tacdiil midna uusan ku sheeginna ibnu xajar waa ku sheego waa soo guuriyey calaa kulli xaal wax badan in badanna waa xadfay in badanna warkii uu soo gaabiyey ziyaadaad yarna waa ku daray wuxuuna u bixiyey tahdiib atahdiib tahdiibu tahdiib uu sii ikhtisaariyey markaasuu wuxuu u bixiyey taqriibu tahdiib tahdiibu tahdiib uu sii ikhtisaariyey waa sii gaabiyey wuxuu u bixiyey taqriib atahdiib taqriibu tahdiib aada u mukhtasar u yahay wuxuu sheegayaa magaca raawiga kunyadiisa dabaqada uu ku jiro goorka uu dhintay iyo inta soo saartay xadiidkiisa iyo xaalkiisa xaalkiisoo kooban oo ah hiqa daciif saduuq saas uu ku koobnaanayo amaa kutubtaas kale intaas kuma koobna raggii jarxiyay tirinayaan qaala abuu axaatim fiihi kada wa qaala albukhaari fiihi kada wa qaala saasay u naqlinaya asigu taqriiba tahdiib sidaa maaha xukunku soo ikhtisaarina kitaabka marka taqriibu tahdiib wax yar waxaan akrinaynaa muqadimadiisa si loo fahmo ujeedada ama sida maaragta uu u tartiibinayo kitaabka kitaabkaana lagama maarmay ogaada aada u muhiim u yahay ardadu inay kitaabkan ay haystaan markay cilmu rijaal baranayaan ama bukhaariga hadda aan dhiganay wixii la mid ah in la haystaa muhiim waaye si macli ruwaada loo barto asoo halkan mujallada rijaalu kutub sita waa ku dhantaha kutubu sita oo dhan rijaashiisa halkan mujalladay ku wada jiraan ayagoo mukhtasara xukunkuna uu la socdo waan boobsiinaynaa hadhowta adinkaa akhrinaya muqadimo yar uu sameeyey dabaqaadka uu sheegay wuxuu yidhi fa awaluha asaxaaba saxaabada ugu horeysa dabaqada ugu horeysa waa saxaabada athaaniya man ukida man- madxuhu waa qofkii madxigiisa la adkeeyo buu yidhi oo biafcala imaa biafcala lagu adkeeyo ka awthaqi innaas aw bitakriiri sifati lafdan ama sifada la soo celceliyo xagga lafdiga ka hiqa hiqa aw macnan ama macno ahaan loo soo celiyo ka hiqatin xaafid dabaqadaasi waa dabaqada koowaad markii saxaabada laga yimaado awthaqu nnaas waa ismu tafdiil soo maaha kan dadka ugu hiqaysan ama si kale loo dhigo la yihahdo hiqatun hiqa marka labaad hiqada labaad oo la soo celinayo waa maxay waa ta'kiid iyo adkeyn waa ama la yihahdo hiqatun xaafid dabaqada saddexaad ama athaalita waa maraatib maraatibtan waa maraatibu aljarxi waatacdiil oo kitaabka dhexdiisa aad ku arkaysid muqadimada kugu sii sheegaa midda saddexaad waxaa waaye weli man ufrida bisifatin qofkii sifo loo gaar yeelo hiqa keliya la yihahdo ama mutqin ama habtun ama cadlun waa hal kelimada laakiin loo isticmaalaya martabada afaraad eh, waxaa waaye man qasura can darajati اhaaliثati qaliilan darajadii saddexaad oo wax yar hoos uga degay waxaana lagu ishaaraya uu yihi saduuq laa ba'sa bihi aw laysa bihi ba'sun dabaqada shanaad tan afaraadu hoos wax yar uga soo degay waxaa la leeyahay saduuqun sayiءu اlxifdi saduuqun yahimu lahu awhaamu aw yukhطi'u aw tagayara biaakharatin ama mar danbuu isbedelay iyo wixii la mid a wayaltaxiqu bidalika arrinkaa waxaa haleelaya buu yihi man rumiya binowcin min albidca qofkii nooc bidca ka mida lagu tuuray kaatashayuc waalqadar wاlnasb wاlirjaac in la yihahdo waa qadari ama fiihi madhabu ahli اlqadar ama la yihahdo waa naasibi ama la yihahdo fiihi nasb ama la yihahdo waa raafidi ama fiihi rafd iyo wixii la mid a dabaqada lixaadna waxa ama martabada lixaadna waxaa waaye buu yidhi man laysa lahu min alxadiidi ila alqaliil xadiidka wax yar uu leeyahay xadiid badan ma laha walam yahbut fiihi mana ku sugnaanin buu yidhi maa yutraku xadiiduhu wax xadiidkiisa looga tago min ajlihi arrinta awgeed wa ilayhi اlishaaraةu bilafdi maqbuul xayثu yutaabac wailaa falayinu اlxadiid haddii la mutaabaceeyo waka haddii kale falayinu اlxadiid waa nin xadiidkiisu jilcan yahay hadduu ku yidhaha marka layinu اlxadiid qaacid warkaana ula soo noqonaya midda toddobaad wuxuu yidhaahday raawi waaxida wax ka wariyey lamana tacdiilin waxaa lagu cabirayaa buu yidhi mastuur ama majhuululxaal midda sideedaad wuxuu yidhaahday towsiiq muctabarana ma jiro dacfina waa lagu idlaaqay yaanba la fasirin dacfigaasi daciifaa la leeyahay daciifaanu isticmaalayaa buu waa sii waday dabaqada kooyo dabaqada sagaalaad wuxuu ka dhigay raawi ka hal qof baa wax ka warisay lamana tacdiilin waa majhuul lama tacdiilin waana la daciifiyey oo wax qadxinayaa lagu daciifiyey waxaa leeyahy matruuq matruuq اlxadiid waahi اlxadiid saaqid waxyaabahaasaa kitaabku arkaysid waa martabada kow iyo tobanaad waa mutahamun bilkadib beenaa lagu tuhmay martabada labaiyo tobanaad waa man uطliqa calayhi ismu اlkadib waa kadaab waa wadaac saasaa lagu iطlaaqay kadib wuxuu kuu gala haddana dabaqaadka dabaqada koowaad waa saxaabada kibaaru taabiciin dabaqada labaad waaye dabaqada dhexe waa taabiciinta kuwooda dhexda ah waa dabaqada saddexaad sida xasanulbasri hadallada markuu ku leeyahay aluulaa ama athaaniya athaalita kitaabka gudihiisa waxaa ku arki doontaa markuu raawiga u dhammeeyo wuxuu ku leeyahy athaalita xataa dabaqa markuu sheegayo wuxuu ku leeyahy athaalita maxuu ka wada athaalita halkaana usoo noqonay wuxuu ku leeyahy alraabica muxuu ka wada alraabica meeshaan uu ku sheegay wuxuu raabica ka wado marjica aada usoo noqonaysid halkan waa dabaqaadkaansan waa sii akhrinaysaan oo sii raaca rumuusta halkaanuu kugu sheegay bukhaari kha aan leeyahay buu ku yidhi hadduu yahay fii saxiix albukhaari hadduu mucallaq yahana khat aan leeyahay mucallaq waa khat hadduu bukhaariga mawsuul yahay waa kha hadduu mucallaq yahay waa khatta aa raacay hadduu fi ladabi lmufrad yahana waa bakh oo isla bukhaariga hadduu yahay khalqu afcaali اlcibaad waa caq caq cayn yaqaa hadduu yahay juزء اlqiraa'a waa ra hadduu yahay rafcu اlyadaynna waa yaa intaasoo kutuba yaa iska leh bukhaari yaa iska leh rumuustaasuu kuu leeyahay raawiyaa la sheegay ya-ad aragtay ya-daanu maxay tahay ha ku wareerin meeshaan ka soo fiiri waxay ya-adu tahay muqadimadaanuu kuu sheegay hadda kahor waxaan umalaynaa inaan sheegnay mana xasuusta e inay igu taagneedii inaan sheegay labada kalama xasuusto laakiin kitaab walba muqadimadiisa in la akriya waa muhiim inaan niri waa u malaynayo kitaab walba ood rabtid inaad gudihiisa gasho intaadan gelin kahor muqadimada akriya wuxuu kuu sheegaya waxyaabuu sheegaya ka mid a mararka qaar raawi uu sheegaya markaasuu ku leeyahay tamyiiz maxaa waaya tamyiiz kitaabka gudihiisa ugu tegaysa magaca raawiga markuu dhammaado wuxuu leeyahay tamyiiz nina hadda ka hor ardadu waa is-imtixaamaan waxbay isweydiiyaan nina hadda kahor nin kale wuxuu weydiiyey tamyiiz muxuu ka wadaa xaafid ibnu xajar markaasuu wuxuu ka wadaa raawigan xadiidkiisa muslima soo saaray fi tamyiiz kitaabkiisa la yidhaha kitaab uu leeyahay muslim tamyiiz la yidhaha ma ahan sidaas wuxuu ka wadaa raawigan wuxuu u magac eg yahay nin ruwaadda ka mid ah oo xadiidkiisa uu ku jira fi lkutubi sita markuu ninkaas u tarjameeyo ninkaas loo tarjameeyey iyo ninkan tamyiiz lagu qorayo waa isku magaca magaca iyo magaca aabbaha iyo nisbada waxbay wadaagaan wuxuu rabaa inaadan isku qaldin labadan raawi kan waa midkii ku jiray kutubu sita kanna waxaan u keenay buu ku leeyahay kala soocid aan rabo inaad kala soocdo kan iyo kaas tamyiiz macnaheedu waa kala soocid ninkan tamyiiz ay ku hor qoran tahay xadiidkiisa kuma jiro fi lkutubi sita laakiin ninkan uu ku magac yahay ee ha isku qaldine kala soocda kelimadda tamyiiza saas ugu hor qoraya intaadan marka gudaha gelin kitaab walba muqadimada ka akri qaacido guud warkaas u qaataan fannigu raba ha ku saabsanaado maxaa yeeley mualifiintu inta badan waxay sheegaan istilaaxa u degsan kutubtooda ay gudaha ku sheegi doonaan muqadimaday ku bayaaniyaan ay ku caddeeyaan hadda waxaan ahrnay ataariikh alkabiir waa aragteen muslim bukhaari su u sharaxayo manhajkiisa fi lkitaab xaafid ibnu xajar halkaan uu ku sharaxaya kitaab walba intaadan gudihiisa gelin muqadimada akri wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi ajmain